halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
laba qof ayaa ku dhintay shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen selexle iyo awbarkhadle oo hargeysa ka tirsan kadib markii roob dabaylo wata ay ka de'een saddex iyo tobankii iyo shan iyo tobankii bishan juun labada qof ee dhintay waxa ay kala ahaayeen wiil yar oo afar jir ah iyo nin weyn oo shan iyo lixdan jir ahaa waxaana ku dumay guryahooda sida uu raadiyo erge u xaqiijiyey guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga masiibooyinka iyo kaydka raashinka ee somalilan faysal cali sheekh mas-uuliyiin ka socda hay-adda u diyaargarowga masiibooyinka iyo kaydka raashinka kormeer ay ku tegeen deegaanadaasi ay ka deen roobabka dabeelaha wata ayay ku ogaadeen khasaaraha dhabta ee ka dhashay roobabkaasi koob iyo toban guri oo ka samaysnaa jiingado iyo qoryo koob iyo toban guri oo ka samaysnaa jiingado afar iyo labaatan guri oo laban aha iyo siddeed iyo toban guri oo aqal soomaali aha ayaa sidoo kale ku dumay dabeelaha roobku watay waxaa ka dhacay eh, degmada salaxley roob aada u xoogan oo dabaylo wata lixdii iyo labaatan bay dhacday arrintu runtii xaalad aada u adag baa ka dhacday xagga dhimashada waxaa dhintay hal wiil oo yaroo afar jir ah ayaa dhintay allah u naxariisto waxaa dumay ilaa afar iyo labaatan guri ayaa dumay oo ah kuwa dhismayaasha caadiga ahaa jiingadii iyo qaarkoodna derbiyadu ay dumeen waxaa kale oo dumay oo iyaguna baaba'ay ilaa koob iyo toban jiingadood ama sandaqadood waxaa kaloo iyaguna baaba'ay ilaa sideed iyo labaatan beebeega kan laydhaa ama baska kolbaka u yaqaanaan dadku oo oo aqal soomaaliyadii ah ayaa iyaguna dumay koob iyo soddon guri oo ka midii waxa ay ku dumeen salaxley oo siddeetan kilomitir koonfur ka xigta magaalada hargeysa waxaana qoysaskii deganaa la geeyey dugsiga hoose dhexe ee deegaanka ardayda wax ka barata dugsiga waxa ay ku maqan yihiin fasaxii sana dugsiyeedka hay-adda u diyaargarowga masiibooyinka ee somalilan toddobiyo tobankii bishan juun gargaar timir ah ayay gaadhsiisay dadka la dejiyay xarunta dugsiga hoose dhexe ee deegaanka salaxley koob iyo toban qof oo qaba jajab iyo dhaawacyo kasoo gaadhay guryaha ayaa hadda si lacag la-aana xaaladooda loogu daweynayo cisbitaalka salaxley maali kaasi oo ay maamuso wasaaradda caafimaadka somalilan sida uu raadiyo ergow sheegay agaasimaha cisbitaalka doctor cumar cali sanqadha iyo dhawaaqa ka baxayay dabayshaas weligii noloshayda hore umaanu maqlin dadkao dhammi waxay yaabeen oo argagax bay ku noqotay sida diyaarad kacaysa oo kale ayay u socotay dhinaca orodka iyo dhinaca marka loo eego guuxba isla markiiba waxaa la arkay magaaladii oo dhulka taalla hal qof ayaa ku geeriyooday saddex iyo toban qof ayaa dhaawacya soo gaarin laakiin dhammaantood waa dhaawacyo fudud alxamdulilaah aamine maxamed ciise oo dhaawac ka soo gaadhay adinka midig markii dabayluhu ku dhifteen degmada salaaxley ayaa raadiyo ergow sheegtay in roobka iyo dabaylo xoogan mar keliya ay ka dayeen degmada taasi oo keentay in guriga uu ku soo dumo iyada iyo saddex carruur oo ay dhashay ayaa raadiyo ergow sheegtay in roob iyo dabaylo xoogan ay mar keliya kusoo dayeen degmada taasi oo keentay in gurigeeda oo aqal soomaali ahaa uu ku dimo iyada iyo saddex carruur oo ay dhashay aamina waa hooye sagaal iyo soddon jir ah oo carruurteeda ku karsatay salaxley saddexdii maalmood oo u dambeeyey waxa ay ku nool yihiin iyada iyo qoyskeeduba xarunta dugsiga salaxley
roobkana waanu arkaynay laakiin maanaan moodahayn roob waxyeelo leh maanaan moodahayn gelistii aanu sidaa aqalkii u galnay ayuunbay dhirbaaxa nugu dhacda aqalkii deedna waa ka nugu digay markaanu madaxa la soo baxanayna daadkii iyo uuradii baana qabsa aadan cismaan faarax oo laba carruur oo uu dhalay ay ku dhaawacmeen roobka dabeelaha wata ee ka daay salaxley ayaa raadyaha ergow sheegay in carruurta nabarro ay ka soo gaadheen madaxa kadib markii ay ku duntay jiingad ay ku noolaayeen markii aqalkoodu dumayay waxa ay ku jireen isaga iyo carruurta xaaskiisa iyo siddeed carruur oo ay dhashay guriga hadda waxa ay dulsaar ku yihiin qoys kale oo ay qaraabo yihiin oo ku nool degmadooda siddeed qays oo ka tirsan dadka ay guryuhu ka dumeen ee salaxle ku nool ayaa dib u bilaabay in guryahooda oo ka samaysnaa aqal soomaali ay dib u dhistaan sida uu raadiyo ergow sheegay guddoomiyaha degmada ismaaciil yuusuf xuseen cisbitaalka degmada salaxley waxa uu roobku dabaylaha watay ku burburiyey deyrkii laakiin ma jiro waxyeelo kale oo ka soo gaadhay dhismaha cisbitaalka sida uu raadiyo ergow sheegay agaasimaha cisbitaalka sidoo kale waxa ay saqafkii ka qaadeen dabaylaha roobka waday dugsiga sare ee degmada dayr saddex boqol oo mitir oo dugsiga agoomuhu ku yaalayna waa uu dumiyey roobku degmada awbarkhale roobka dabaylaha wata ee ka da-ay waxaa ku dumay koob iyo labaatan guri oo aqal soomaali iyo jiingada isugu jira koob iyo toban qoys oo awbarkhadle ku nool ayaa hadda dulsaar ku ah qaraabadooda halka dadkii aqal soomaaliyada geli jirana ay dib u dhisteen guryahooda roobka dabaylaha xoogan wata ee ka daayay deegaanadaasi ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyadoo ilaayo iyadoo ilaa iyo siddeed iyo toban meheradod oo ka samaysnaa jiingadana ay ku burbureen
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada